جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystaan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadaan idiin helana waxaa ka mid ah qarax dhimasho dhaawacay ku noqdeen milishaadka murtadiinta ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahino dheeraada ee laga helaya howlgal khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe muasasada alkataab ee baahisay sawirrada weerar lagu xasuuqay cadowga allaah oo ka dhacay wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya baarlamaanka dowladda xabashada etoobiya ayaa aqbalay magacaabista madaxweynaha cusub ee etoobiya xilli ay ka sii darayso xaaladda dagaalka ee dalkaasi wilaayad kala duwan ay ka qayb gashay munaasabad dowro loogu soo xirayay ciidanka xisbada qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda saliibeedda ee uganda ayaa ciidanku loo jeediyey safiirka dowladda saliibeedda maraykanka u jooga dalka uganda wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo bakool ee mashruuca dhanka kobcinta xoolaha la dhaqadaa u sameeyey xoolodhaqatada ku kala dhaqan degmooyinka bugaale iyo rabdhuura ee wilaayaadkaasi maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoosta degmada caalbuur ee wilaayadaasi نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن waa subaxnimo talaadada taariikhun ku beegan tahay shanta bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan qarax dhimasho dhaawaca ku noqdeen milishaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xogta warkaasi warkale ku aadan faahfaahino dheeraada looga helayo howlgal khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan oo qaraxa ka fuliyeen deegaanka shalambood oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose qaraxa waxa uu si gaara kaga dhacay goob fariisan u ahayd maleeshiyaadka murtadiinta waxaana dhawaqa qaraxa si adaa looga maqlay gudaha iyo duleedka deegaanka shalambood saraakiisha ciidanka mujaahidiinta ee tiqriga wilaayada shabeellada hoose waxay noo xaqiijiyeen dhimashada hal askari oo murtad ah iyo dhaawaca saddex askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada shabeellada dhexe waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka deegaanka xawaadley ee hoostaga degmada balcad weerarkaasi waxay ciidamada mujaahidiintu ku dileen afar iyo labaatan askari oo murtadiin ah waxayna ku dhaawaceen sagaal askari oo murtadiin ah iyagoona nolosha ku qabtay hal askari oo murtad ah waxayna sidoo kale mujaahidiintu howlgalkaasi ku gubeen doon sahay u siday maleeshiyaadka riddada dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhammaase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera waxaana jira khasaare kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi howlgallada mujaahidiintu ka kala fuliyeen koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa qayb ka noqonaya howlgallada iyo weerarada ka dhanka ah cadowga allah aad buu mahadsan walaalka neesan oo kaasi ahaa muasasada alkataab ee baahisay sawirada weerar lagu xasuuqay cadowga allah oo ka dhacay wilaayada galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa faahfaahinaya cabdulqaadir maxamed rabaani aad baad u mahadsan tahay walaalka mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay habeenkii xalay ahaa ee sawiro markaa hordhac ah oo muujinaya khasaaraha maleeshiyaadka riddada ku soo gaaray dagaal laba maalmood ka hor ka dhacay deegaanka geerileh ee hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dagaalka waxaa lagu dilay ee maxamuudow ku dhowaad konton murtad oo isugu jiray saraakiil iyo ciidamo waxaana lagu qhanimaystay hub iyo rasaas fara badan sawirada ayaa waxaa kaaga muuqanaya maxamuud ciidankii maleeshiyaadka murtadiinta ee loo soo carbiyey in ay la dagaalamaan shareecada islaamka oo goobyaal ah iyaga oo si qaab daran markaa nafta ee oga baxday sidoo kale qaarkood ayaa sawiradu waxay muujinayaan iyaga oo markaa cararaya inay rasaastu dhabarka ka haleeshay oo ay halkaa ku qorbixeen run ahaantii sawirada ayaa waxaa ka mid a hubkii ay ku dagaalamayeen maleeshiyaadka oo sidaas oo kale mujaahidiintu ay soo bandhigeen gaar ahaan muasasada alkataa'ib ee garabka warbaahineed ee mujaahidiinta weerarkan khasaaraha lagu soo gaarsiiyey maleeshiyaadka dabadhilfyada murtadiinta ee galgaduud ka dhacay waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo sidaas oo kale maalintii shalay ahaa ee maleeshiyaadka dabadhilafyada murtadiinta khasaa'ir lagu soo gaarsiiyey weerar ka dhacay deegaanka xawaadley maleeshiyaadkaas murtadiinta ayaa laga gubay dooni sahay u siday oo ay u isticmaalayeen webiga sidoo kale mujaahidiintu weerarkaas waxa ay ku dileen toddoba iyo toban murtad ah halka sidoo kale ay ku dhaawaceen sideed ka tirsan murtadiintaas marka waa allaha fadligii cadowgu waxa uu la kulmay khasaare aad u xoogan oo dhabarka loo saariyey maadaama sawiradan hordhac ay ahaayeen waxa xiga ayaanu eegi doonaa insha allahu tacaala weli waxaa inoo harsan kataab al ikhbaariyu ee khabarkeeda maadaama hadda mu'asasada alkataa'ib ee inoo soo gudbisay oo dadweynuhu ay u soo bandhigtay sawiradan hordhaca ah ee khasaa'irka kala duwan lagu gaarsiiyey cadowgaas maasanid rabani baarlamaanka dowladda xabashada etoobiya ayaa aqbalay magacaabista madaxweynaha cusub ee etoobiya xili ay kasii darayso xaaladda dagaalka ee dalkaasi abusheeba ayaa warbixinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in kala fadhiga afraad baarlamanka xabashada ay ansixiyeen in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee waddanka iyagoo isku raacay madaxweyne cusub in la yaqleelo afhayeenka baarlamanka xabashada ayaa gabagabadii kulanka ka sheegay in cod aqlabiyad leh lagu meelmariyey madaxweynaha cusub ee etoobiya kaasoo uu soo magacaabay abiy axmed taya taska salaase oo ah wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo magacaabay madaxweynaha cusub ee etoobiya iyadoona ay xilkaasi weysay sahli wog zawde oo lixdii sane ee lasoo dhaafay ahayd madaxweynaha magacuyeelka ah ee etoobiya falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in gaal abiy axmed uu sameeyey dhoolato siyaasadeed oo uu kusii kala qaybinayo siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo jeeda qowmiyadda maxaarada madaxweynaha cusub ee la magacaabay iyo midka la caslay ayaa labaduba ka soo jeeda qowmiyadda maxaarada ee kacdoonka culus uga soo horjeeda nidaamka abiy axmed waddanka etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa siyaasadda ka ah magacuyeel waxaana mar walba soo magacaabaya ra-iisul wasaaraha kadibna waxaa loo gudbinayaa golaha baarlamaanka si ay u ansixiyaan dhanka kale sidaa lagu soo waramayo saacadihii lasoo dhaafay dhulgariir cabirkiisu yahay afar dhibic sagaal ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka etoobiya dhulgo-an ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka awash fentale oo qiyaastii boqol lixdan iyo shan kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya dhulgariirka waxa uu saameeyey dhul gaaraya toban kilomitir waana sida ay tibaaxayaan xogihii ugu dambeeyey ee ay soo gudbinayaan warbaahinta gudaha etoobiya ilaahay hadda lama soo warin inta uu la egyahay khasaaraha nafeed ee dhulgariirkaasi ka dhashay balse waxa uu burbur xooggani soo gaaray inta badan dhismayaashii ku yiilay deegaanka dhulgariirka uu ka dhacay dhulgo-a ku dhuftay dalka etoobiya ayaa qayb ka noqonaya silsilado dhulgariiro ah oo saacadihii lasoo dhaafay sidan oo kale ugu dhuftay waddamada kanada iyo maraykanka etoobiya ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa meelo kala duwan oo dalkaasi ka mid ah ka dhacayay dhulgo aan horey loo arag oo galaaftay nolosha in ka badan saddex boqol oo ruux wilaayad kala duwan ayaa ka qayb gashay munaasabad dowla diini ah loogu soo xirieyey ciidanka xisbada ee qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga sida uu ku faahfaahinaya warkaasi xasan cabdiraxmaan abuuxasan munaasabadda oo sidaan hore u sheegnay lagu soo xirayo dowro loogu magacdaray mucaad ibnu jabal loona qabtay boqol ka mid a ciidanka xisbada oo laga kala keenay shan wilaayo oo kale ah shabeellada hoose jubbada hoose jubbada dhexe hiiraan iyo gadow waxaa ka qayb galay qaar ka mid a wullaadda ciidankooda dowrada loo soo xiray mas-uuliyiinta wullaadda wilaayaadka islaamiga ee madasha ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh cabdisamad abow cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaana uu waaliga ku dheeraaday thaqriga iyo dhufayska ay ciidanka xisbada kaga aadan yihiin ummadda muslimiinta xaqiiqatan xisbada thaqri weynay ku aadan yihiin mug weynayna ku fadhiyaan shaqada ay ku aadan yihiin xaqiiqatan shaqo la dhayalsan kara ma aha waa shaqo xaqiiqatan waa dadka ugu shaqada badan maxaa yeelay masaalixdii ummadday ka shaqeeyaan heer iyo habeen u taagan yihiin munkarka ayay reebayaan macruufka ayay farayaan miisaanka xasanaadka allah u saaro sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo isagana munaasabadda ka hadlay ayaa kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey cabsidaa ilaahay ka bacdi walaalayaal waxaan idiin dardaarmayaa acmaasha aad qabanaysaan ee xisbada qof walba camalkan jihaadka aan ku jirno ninba meel yuu ilaahay nasiib ooga dhigay qof walboo naga mid a marka meeshii loo doortay yaa la rabaa inuu ku sabro makaanka adigu aad joogto waxaa lagaa rabaa camalka aad qabanayso inaad idqaaniso oo si wanaagsan sida ugu fiican aad u qabato ilahay idinkii mas-uuliyiinta sidoo kale munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isagoona waaliga fariin dhexalgal lagu diray hogaanka xarakada shabaabulmujaahidiin guud ahaan marka waxaan leeyahay dadka mas-uuliyiinta halkan joogo een, oo ka socdo een, harakadana wakiilku halkan wada joogo waxaan leenahay barnaamijkan waa ujeedaan halkii la soo marin waa ujeedaan waxay laga sheekaynayeen waa maqlayseen waxaa markan loo baahan yahay maktabkan waa makaatibta ugu muhiimsan waxaa markan laydinka rabaa inaan waxba loo hagranin wax allaala waxay ma- maktabkan oo ku kormaraayo in aan juhdi ku bixino waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaasna waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran aad si qaadan si hambaartaan oo meeshii mogtahay leedahay inaad geysaan ugu dambeyn waxaa la shaaciyey natiijada ka dhalatay imtixaanaadkii laga qaaday ardayda ciidanka xisbada ee dowladda loo soo xiray haddaba yay yihiin ardayda gashay kaalmaha sare wilaayadee ayayna ka socdeen aan idinkaga dhexbaxo xiriiriyaha munaasabadda haddana waxaan u yeerayaa ardayga galay kaalinta koowaad tartankii loo qabtay ciidankan mujaahidiinta ee loo soo gebagabeeyey doorit macaad ibnu jabal waxaan u yeerayaa abuualxa moxamed cabdi oo ka socda wilaayada jubbada hoose wuxuu ku guulaystay abaalmarin kitaabka alculamaa alcuzaab aladiina atharuu alcilma cala aziwaaj iyo lacag saddex boqol oo doolara kaalinta labaad ardayga galay waa jamaaluddiin oo isna ka socda wilaayada jubbada hoose waaya jamaaluddiin wuxuu abaalmarin ahaan u helay kitaabka adabu dunya waddiin iyo laba boqol oo dollar waxaan u yeerayaa albaani cumar nuur oo ka socda jubbada hoose oo galay kaalin saddexaad wuxuu abaalmarin u helay kitaabkaas asifaat alilaahiya iyo boqol iyo konton dollar waa markii ugu horreysay oo dowro noocan oo kale ah loo qabto ciidanka xisbada waana dufcadii ugu horreysay ee ka soo baxday dowladda loogu magacdaray mucaad ibnu jabal sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maktabka xisbada ee xarakada shabaabulmujaahidiin aad buu mahadsan halkan abuxasan awkaasi ahaa taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda sildhibaada uganda ee eedan kulula jeediyey safiirka dowladda sildhibaada maraykanka u jooga dalka uganda waxaa warkan inoo faahfaahinaya walaalkeen ilaas cabdulaahi jenaraal mahuuso oo ah taliyaha ciidanka difaaca dowladda uganda ayaa eedeyn waxa uu u jeediyey safiirka xukuumadda washington u fadhiya kambala ninka lagu magacaabo william bob waxa uu ku eedeeyey inuu wiiqayo dowladda uganda uuna ixtiraam darro u muujinayo madaxweynaha waddankaas yuweri museveni mahuuso ayaa ka dalbaday safiirkan in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u raaligeliyo museveni haddii taa ay dhici weydo ayuuna sheegay inuu ku qasbanaan doono in sida ugu dhaqsiyaha badan uu isaga baxa waddanka eedeyntan ayaa timid kadib markii dowladda maraykanka ay cunaqabatayn ku soo rogtay ilaa afar sarkaal oo sarsare oo ka tirsan booliska dalka uganda kuwaasoo aqalka cad uu sheegay inay ku kaceen tacadiyaad ka dhan ah xuquuqda aadanaha mas-uuliyiin u hadlay booliska xukuumadda kambala ayaa cunaqabatayntan waxa ay ku tilmaameen mid maraykanku uu doonayay inuu ku cadaadiyo waddankooda eedeymahan uu jenaraal mahuusi u jeediyey safiirka dowladda maraykanka u fadhiya dalka uganda waxay dabcan sii kordhinayaan sida ay xoguhu tibaaxayaan xiisadda labada dhinac oo muddooyinkan dambe u muuqatay mid sii karaar qaadanaysa
wilaayadka islaamiga jubbada dhexe iyo bakool ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha la dhaqda u sameeyey xoolodhaqatada ku kala dhaqan degmooyinka bu'aale iyo rabdhuura ee wilaayadkaasi aan ku horumarno degmada bu'aale walaalkeen cabdulwahaab maxamed bukhaari ee warbixin inooga diyaariyey mashruuca laga sameeyey degmadaasi barnaamijka la magacbaxay kobcinta waa mid ka soo dhalaalay maskaxda hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedkiisuna yahay in sanad kasta sakada xoolaha nool ee loo qaybiyo dadka masaakiinta ah si gaar ah wax looga siiyo dad laga soo xulay degmooyinka iyo deegaanada islamarkaana loo gacangeliyo tiro xoolo ah si sannadaha ugu sokeeya uu qofkaas uga maarmo sako dambe inuu qaato islamarkaana u noqdo qof isagaba sakada laga qaado maktabka diiwaanka sakada ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday mashruucan kobcinta waxaana ka faa'iiday dad fara badan markan waa degmada bu'aale waxaana tiro dad ah la siiyey xayn xoolo ah mid kasta oo ka mida dadkaas waxaa ku hagaagay qaarkood toban neef oo lo ah halka kuwa kalena ay ku hagaageen soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay mashruucan kobcinta ee ka qabsoomay degmada bu'aale ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andalus magacayga halkaan joogo waa magacaydu maxamed wehel kuulow magaala bu'aala maxaa ka socda xoolo maaragtay oo islaamka la siinaya ilahay kumaas islaamka na siinaay waan gartay waayo qaybta kobcinta xoolaha sakawaadkaa lagu siiyey qaabka cunta maaragtay kaabaadkan lii siiyey waan gartay maxaa lagu siiyey marka ariga ama lo maya toban neef oo lo eh waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal maanta waxaan joogaa meelihii walaalaha sakid ku qeybanayeen magaygan waa cali yarow xasan maanta waxaan joogaa degmada bu'aale meesha walaalaha xoolaa igu siinayaan joogaa alxamdulilah ilaahay mahad iskale uma alxamdulilah hadda jir ilaahay mahad u sugnaatay kadib walaalaha mujaahidiinta mahad u sugnaatay ma aragtiyo toban neef loo aliisay maanta waana ku faraxsanahay boorow cabdi maxamed waxaan joogaa bu'aala ka xoolaa laysiiyey allah ku mahadsan farxaadaan joognaa maanta marka wadaadaha gacantooda kor allah ka dhiga gaalada allah naga reeba marka insha allahu waan u duceyni annagana siyaada iyo barka allah na siiya inay si kanagala qaadaan rabnaa jaamac xaaji ibraahim shuuriyo maanta maxaan joogaa ridiido umada bu'aalana ka tirsan yahay islaamkii baana ii yeeray si wanaagsan ilaahay kheyr ha siiyo si wanaagsan bayna xoolo igu siiyeen soddon iyo shan ari baa la i siiyey allaha ii barakeeyo ayakana allaha barakeeyo xaggee lagaaga yeeray markaadi xagee liiga yeeray waraha dhowley waan gartay waraa dhowlaa diganta haa waan gartay bu'aalaa ii yeertay maadaama soddon iyo shan neef oo xoolaha kobcinta sakada lagu siiyey bal sanadkan sanadkiisa maxaa kuu qorshaysan maxaad ii qorsheysan inuu ii gaaro ilaa lixdan ilaa toddobaatan ilaahina ii barakeeyo oo marka adigana saka aad ka bixiso anigana sika aan ka bixiyo anigana sika aan ka bixiyo oo walaalahay aan siiyo dadka loo soo xulay inay ka faa'iidaystaan mashruucan kobcinta ayaa ah dad laga soo xulay deegaanadooda islamarkaana ay sakada ku baxdo iyagoo ballan qaaday in xoolaha la siiyo aysan iibin doonin ee ay dhaqan doonaan si sannadaha ugu sokeeya ay uga baahi baxaan sakada islamarkaana u noqdaan saka bixiyayaal insha allah mahadsaned bukhaari dhanka wilaayada bakool waxaa warbixin midda lamida inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdilqani maxamed iyadoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool ay ka socdeen qaybinta sakada xoolaha nool oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaas oo nasiib u yeeshay xoolo isugu jira geel iyo ari markan wilaayada ayaa bilowday qaybta kale ee kubcinta dhaqaalaha taas oo qoysas fara badan ay ka faa'iidaysanayaan waxaana qofkiiba loo qoondeeyey lana siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka kuwa kalena ay heleen min shan neef oo geel ah munaasabad ka dhacday degmada rabdhuure ayaa qoysas gaaraya ilaa lix qoys ayaa afar ka mid ah qoysaskaasi waxaa la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka laba ka mid ahna ay heleen min shan neef oo geel ah markii ay la wareegeen xoolahaasi ayaa iyagoo aan farxadooda la qiyaasi karin la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus maxamed yaasin yaxli yare deegaankayna warmaraadow degmada sharaftalle mujaahidiinta inguweren walaaladay hoobaan inguweren afargeermad iyo onaytow waalo hoolisi hatu kor nasiibkayn ilaahay makuweelna geeka nasiibkayn ilaahay kuweeli dadkii masaakindaha ee degmada hoosteeka nool ayahaay ilaahay lanki laaku gaadin barakaay uneena ilaahinin barakaay lanki hagaadin ajar saylalaaba allukusii abaalmarintiyo ilaahay adduunye aakiraab allukusii gaalada ilaahay nooeli roogda noo jibi muslimiinta
maad maanur hasno huseen yeerleere deegaankaana ha ku ba'ayna ha ku tabayna la galayo ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta meelal ha inku weeri degmada rabdhuur iyo kooy walil ha inku weeriba ma ogayne madiana kooyda shanhalaad ilaahay ambarsi edgese kawaada yallisi geeka inbilaaw ee masaakinti wadanka ka noolayta yahay ilaahay ka mahadsan ilaahay wiina hay waahidkahay anin wal inku weel ani ana dhagaalaysado zekadin zekadiyeeba anina marka ele jare oo lo ogaada taasaan rajeeya ilaahay wiinahay intay lahaquqaaday hoolajoo marka ila jira andeyrino lahaquqaaday ilaahay wiinahay moorada anka fogaay antay haquqaaday mujaahidiin ana ilaahay wiinahay ku tabaabay gaaladana allihii ku jibi magaagay iidin ibriyi imidali ere deegaankan kukoyilagaleela ere degmadayni rabdhuuruu alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mayang mahad eliyey ilaahagina abuuri ang mahad eliye walil isyay geeg hasafaray salaadi hasafaray inta koy rabdhuur koy irin sodon ishangneef eh ilaahay ang mahadsan mujaahidiin diinta an mahasan hatu ka hor maha i marna aan oo zekil iinka weeraw kooy intaas intu ku wedoy lii guraw iinkow kolba ilaahay ka mahasana muslimiintii laha ku qaaday gemariidii oola ilaahay zakaada korsho ka weelay laha ku qaaday muslimiinta baahnayti laku dhiibina ilaahay ka mahadsan yoon ilaahay walaayidin barakaay aakhir miisaanka adlanka kab irinka geegil isi may ku rajeey inaan ilaahay iin barakaayo zakada zakadiye baana zakabi ilaahay hoob iin barakaay ilaahay iin barakaayay mujaahidiintan ma inka do-ay ilaahay ini gaaladi ibi
maalmaha soo socda waxaan idin soo gudbin doonaa insha allah goobo kale oo laga qaybiyey xoolahan oo wilaayadu ay ugu talagashay in lagu kubciyo dhaqaalaha dadka danta yar si ay uga mid noqdaan xoolodhaqatada ku nool deegaanada wilaayada kuwaas oo sanad waliba bixiya sakada xoolaha nool maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada caalbuur ee wilaayadaasi nuraan maxamed ayaa faahfaahinaya warkan dowradan oo magaceedu yahay islaaxul mujtamac shacaarna looga dhigay ajiibu daaci allaah ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka nasrudiin ee hoostaga magaalada ceelbuura waxaa dowladani ka faa'iidaystay ilaa afar boqol iyo lixdan ruux oo isugu jira bulshada qeybaheeda kala duwan macalimiinta odayaasha ganacsatada haweenka gaadileyda iyo dhallinyarada waxayna dowladani socotay muddo bil ah munaasabadda lagu soo xirayay dowladani oo ka dhacday gudaha deegaanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka kuwaas oo soo dhoweeyey dowladda islamarkaana wilaayada ka codsaday in loogu soo celceliyo dowlaadka noocan oo kale ah waxaa aada u mahadsan walaayada islaamka oo juhdi badan ku bixisay sidii dowladan loo qaban lahayo dadkan waxaan loo fahansii lahay wixii aan wax aqoon ayadaasna waa uga mahad celinaynaa maktabka dacwada oo asaguna rub ahaantii aada u dadaalay oo juhdi badan ku bixiyey oo culummo madaalayaal la soo diray oo haddii ilaahayna aada looga faa'iidey mahad guud ayaan soo jeedinaynaa
hal bil oo dowra ayaa noo socotay alkabirna way dhammaatay insha allahu tacaala diinta ayaana loo faa'iideynayay dadkii oo loo faa'iideynayay ilaa dad oo shan boqol oo iyo wadaadici gaar ahay ahaayeen ayagu intaa way faa'iidaysanayeen waxbaana laga fahmay diintii way macaaneed haddana way noo sii macaanaatayoo waxbaa laga fahmay waxaan marka codsanaynaa walaayada inay nagu garab gasho meelaha dhiman in la gaarsiiyo inay nagu garab galaan annaganu ka odayaal ahaan waxaan ka garab qaadaynaa oon garabkooda la istaagaynaa hiil iyo hoo waxay nooga baahan yihiin ayaan la garab istaagaynaa intaas kadib waxaa sidoo kale idaacadda islaamiga ah ee andalus la hadlay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka nasrudiin kuwaas oo ka warbixiyay dowladda u socotay muddada bisha ah iyo duruusta ay ku qaateen anoo afka macallimiinta deegaanka nasrudiin ku hadlaayo dowro bil ah oo noo socotay dowladaas oo magaceedu uu yahay islaaxul mujtamac shacaarkeedana uu yahay cajiibuu daaciyallah dowladaas waa ku faraxsannahay waana soo dhoweynay maanta waxaan u taagnahay meeshaan inaan ka hadlo dowro noo soo socotay muddo bil ah taasoo aan ku soo qaadanay kitaabo wax fara badan kitaabadaas ay ka mid ahaayeen kitaabka silaaxul mujtamac tafsiirka qur'aanka kariimka iyo atarbiyat alislaamiya sida alcaqiida alfiqi asiira aladkaar iyo xijaab almar'ati almuslima macallimiinta waxaan ugu mahad celinayaa in badan sida quruxda badan ee waxna soo bareen macallimiinta waxaan ka codsanaynaa mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba inay noo sii wadi doonaan waxbarashada وعن أبي بن الأنصاري رضي الله عنه أنه على قولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري لا يحل ما بنانه لمسلم روح مسلمة أن يهجر إنه كهجر أخاه ولا الكيس فوق ثلاثة ليان سدح مالين وحكبت التقيان أي كرمان فيعرض أوجست هذا كان ويعرض أوجست هذا كي كلا وخيرهما وحان خير بدن الذي كي يبدأ بلا بالسلام سلامته dowlada diiniga ah ayaa qayb ka ah dowlad si taxna ah uga socda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaasoo qeybaha kala duwan ee bulshada u qabanaya maktabka dacwada ee wilaayada oo dardargeliyey wacyigelinta iyo waxbaridda bulshada warkii subaxnimo nagaynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu